bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warkacawa kuwada ugu dorkaroon madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdixusen guudlaabe oo shari guddoomiyey kulanka golaha wasiirada dowladda soomaaliya oo lagu eedeeyey inay xanibtay dulimaatadii gobolka gedow wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ku soo xirtay tababar la xidhiira caafimaadka maskaxda saldhigyo kale oo laga qabsaday daacishta ka dagaalamaysa gobolka bari warka caalamkana waxaad ku dheegeysan doontaan israa'iil oo duqeymo xoogan ku garaacday magaalooyin ka mid ah suuriya qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad halku ku dhegeysan doontaan hadduu eebeenu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo badrh waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warkacawa kuwada ugu dorkaroon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdilla xuseen guudlaaba ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada ugu horeen wasiirka wasaaradda amniga ayaa golaha ugu warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee dhanka amniga waxa uu xusay in farsamo ahaan lagu mashquulsan yahay sidii dib loogu saari lahaa al-shabaab degmooyinka iyo deegaanada kooban ay kaga sugan yihiin dowladda hirshabelle sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa golaha la wadaagay in la howlgeliyey xarumo caafimaad oo laga dhisay magaalooyinka jowhar buulo burde iyo beledweyne kuwaas oo u adeegi doona bulshada wasaaradda maaliyadda horumarinta dhaqaalaha ayaa laga dhageystay warbixin ku saabsan maareynta maaliyadda isku xirka mashaariicda madaxweynaha dowladda hirshabelle ayaa su-aalo isla xisaabtan u badan weydiiyey qaar ka mid ah wasaaradaha gacanta ku haya mashaariicdaasi agaasimaha wafaafinta madaxtooyada hirshabelle maxamed shawrey ayaa faahfaahin ka bixiyey shirka golaha wasiirada hirshabelle ee maanta ka qabsoomay jowhar waa kan maxamed shawreye oo arrimahaasi ka hadlaya bismillahi raxmaan iraxiim waa arbaca taarikhda ay tahay lix iyo tobanka julaay sanadka laba kun shan iyo labaatan madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada ee dowladda hirshabelle waxaa diradda lagu saaray arrimo la xiriira amniga caafimaadka iyo mashaariicda horumarineed ugu horeyn wasiirka wasaaradda amniga ayaa golaha uga warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee dhanka amniga waxa uu xusay in farsamo ahaan lagu mashquulsan yahay sidii dib looga saari lahaa khawaariijta degmooyinka iyo deegaanada kooban ay kaga sugan yihiin dowladda hirshabelle sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa golaha la wadaagay in la howlgeliyey xarumo caafimaad oo laga dhisay magaalooyinka jowhar bulaburte iyo beledweyne kuwaas oo u adeegi doona bulshada gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa laga dhageystay warbixin ku saabsan maareynta maaliyadda iyo isku xirka mashaariicda madaxweynaha dowladda hirshabelle ayaa su-aalo isla xisaabtan u badan waxa uu weydiiyey qaar ka mid a wasaaradaha gacanta ku haya mashaariicda oo farsamo yaqaanadoodu ay goobta ka jeediyeen mashaariicda iyo heerarka ay marayaan wakhtigan golaha wasiirada dowladda hirshabelle ayaa duqa magaalada beledweyne nadar maalin tabax waxay ku boogaadiyeen hufnaanta iyo kaalinteeda dowlad dhiska ugu dambeyn madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa faray wasaaradaha iyo howlwadeennada ku howlan mashaariicda inay dardargeliyaan si looga faa'iidaysto oo ay waxtar ugu yeelato bulshada hirshabelle shirkeena jaraa'id ee la xiriiray faahfaahinta kulankii maanta golaha wasiiradana intaa ayuu ku dhan yahay dowladda soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay xanibtay duulimaatadii gobolka gedow dahar abshir ayaa warkaani inoo faahfaahinaya iyadoo uu weli taagan yahay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale maamulka jubbaland ayaa maamulka jubbaland waxa uu si kulal kaga hadlay xanabadda dowladda federaalka soomaaliya ay ku soo rogtay duulimaadyada sida maalinlaha u tegi jiray gobolka gedo wasaaradda warfaafinta maamulka jubbaland oo arrintan war-saxaafeed ka soo saartay ayaa sheegtay in ay nasiib darro tahay in dowladda federaalka soomaaliya ay mar kale xanabaad ku soo rogto diyaaradihii sida maalinlaha ku tegi jiray gobolka gedo waxa ay sidoo kale sheegeen inuu hakad ku yimid dhaqaaqyadii dadweynaha oo sida maalinlaha u adeegsan jiray diyaaradahaasi iyagoona iskaga kala gooshi jiray dalka iyo dibaddaba waxay kaloo sheegeen in iminka dhammaan dadkaasi ay dhibana u yihiin dowladda federaalk soomaaliya oo mar kale xanibtay duulimaadka diyaaradaha ee gobolka gedo xanibaadan dowladda federaalk soomaaliya ay ku soo rogtay diyaaradaha tegi jiray gobolka gedo ayaa la aaminsan yahay inay saabayn weyn ku yeelan doonto safarro badan oo dadka deegaanadaasi ay ku tegi jireen dalka iyo dibaddaba iyadoo maamulka jubbaland waa arrintaasi si weyn kaga soo horjeestay una cambaareeyey si kastaba ahaatee xanibaadan dowladda federaalka soomaaliya ay ku soo rogtay diyaaradihii tegi jiray gobolka gedo ayaa salka ku haya khilaaf muddo soo jiitamahayay oo u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale maamulka jubbaland kaasoo ilaa haatan aan wax xale laga gaarin wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho ku soo xirtay tababar la xiriira caafimaadka maskaxda dakhatar xasanna ayaa warkan inuu eegaya munaasabadan sida heerka sare loo soo agaasimay waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya aqoon-yahano dhakhaatiir iyo marti sharaf kale ujeedada munaasabadda ayaa ahayd shahaadasiinta iyo sidoo kale weyneynta dhalinyaro cilmiga caafimaadka barata gaar ahaan cilmiga caafimaadka maskaxda oo muddo saddex bilood ku qaadanayay muqdisho kuwaasoo iska kaashanayeen wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya iyo xabeeb mintag foundation munaasabadda furitaankeeda waxaa hadalkooba ka jeeday agaasimayaasha isbitaalada martiini iyo banaadir doctora safartuun shariif iyo doctor jalaaludiin ayaa u mahadceliyey doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeebe kaalinta uu ku qaadanayo horumarinta cilmiga caafimaadka maskaxda doctor xabeeb wuxuu ahaa qof keligiis ku taagan wakti dheer halgan adag u galo waxaan kala qayb qaatay tababaro iyo sharax ololo weyn ugu jiri jiray xilli dadku ay la yaabanaayeen ka sheekaynta iyo ka hadalka caafimaadka dhimirkan runtii u ahaa xisho caafimaadka dhimirku wuxuu mudnaan u leeyahay runtii bulshadeenna gaar ahaan maadaama aan nahay dad u nugul inuu haleelo xanuuno badan oo dhimirka ah oo lala socon karo soomaalidana iska taqaan waarida dhaqanta habeen mental hospital oo ku taalo kaxda runtii waxaa ku xareysnaa afar boqol oo dad dhimirka xanuunsan ah saddex boqol ka mida ay rag yihiin boqol ka midana ay gabdho yihiin qiyaas hooyooyinkeena oo tiro boqol dhaafaya oo ilmo waa caruur iyo famil iyo guri barwaaqaysan kasoo tageen laakiin haddana dhimirka xanuunsan aan salaadii beeshii salaadii lagu baray qur-aankii qaarkood xifdiyeen qaarkood yacni before iyo after sheekada nooga sheekeeyeen xaaladii lagu soo waday iyo xaaladda markaas ilmahoodii iyo reerahoodii iyo wixii ay ku xanuunsadeen kaaga sheekeynayo runtii wax laga sheekey karo ma aha wax hal habeen halkan lagu soo koobi karo ma ahan rofesor doctor cismaan maxamuud duble oo ah sanantar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga adeega bulshada ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa doctor cabdiraxmaan cali cawaale axabi wuxuu ka sheekeeyey waayihii iyo waktigii uu isla soo mareen iyo sidoo kale halka uu kasoo bilaabay waadeegidda bulshada kuwooda dhiban waxaa ammaani bogaadi mudan ninkii ku fikiray inuu xarunta u sameeyo xaaladda sa ogta ay tahay haddana yacni kusii daaweynayo consolationna ku siinaayo ilaa haddana ku dhex jiro si psychological u daaweynaayo si treatment caadi oo clinicalna u daaweynaayo waa hambali hambali bogaadeed of u garab taagannahay wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda soomaaliya ayaa dhankiisa bogaadiyey doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb iyo sidoo kale tiimka la shaqeeya doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb iyo hay-addiisaba wuxuuna ku ammaanay siday u garab taagan yihiin bulshada kuwooda nugul wuxuuna sheegay islamarkaana ka codsaday dowladda soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiinta iyo dadka shacabka ah waxaystahay ama dhaqaalaha alla siiyey inay garab istaagaan doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb qof kastaoo xanuunsan haddaa aragtid qof kasta oo aa aragtid wuxuu xasuusanaa isbitaalka doctor xabeeb qofka magaciisa iyo shaqadiisa inay heerkaas gaaraan shaqo sahlan ma ah shaqo wakti badanna la geliya muddo badanna looga dul qaatay waa in lagu xasuusto qof kasta oo xanuunsan in la geeyo doctor xabeeb wax aada iyo aada u sahlan maaha marka waa doctor xabeeb waa aabbaha daaweynta caafimaadka dhimarka wasiirka caafimaadka ee dowladda soomaaliya oo soo xiray munaasabadan shahaadooyinku lagu siinayey in ka badan konton iyo afar qofood oo baratay cilmiga caafimaadka maskaxda oo u badan weliba haween wuxuuna sheegay inuu doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb ka wasaarad ahaan ay garab taagan yihiin islamarkaana uu yahay la taliyihiisa gaarka wuxuuna uu sheegay in doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb oo kale dalka u baahan yahay islamarkaana wasaaraddu ay garab taagan tahay mar kasta wasaarad caafimaad ahaan inaan garab ku siin doono mar kasta wixii maaragtay sidii lagu hormari lahaa adeegyadaasi dadka dhimarka ka xanuunsan wax lagu qabanaya xarumaha caafimaadka dhimarka lagu dawey waa kooban yihiin dalka baahi badan ayaa jirto waxaa weeye in la ballaariyo waa loo baahan yahay in la tayeeyo waa loo baahan yahay takhasusyada maaragtay caafimaadka dhimarka in la kordhiyo waa loo baahan yahay wixii aan ka geysan karna arrintaasoo dhan diyaaraan u nahay inaan garab ku siino gabagabadii munaasabadda waxaa shahaadooyin bille sharafyo la guddoonsiiyey dadkii ka qayb qaatay tababarkan iyo sidoo kale garab istaagga xabeeb mental foundation iyo sidoo kale ardayda ka baratay cilmiga caafimaadka maskaxda saddex duulada soo dhaafay muqdisho saldhigii kale ayaa laga qabsaday daacishta ka dagaalamaysa gobolka bari cali aadan ayaa warkani inoo faahfaahinaya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada puntland iyo kooxda daacish ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay buuraha calmiskaad ee gobolka bari wararka aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka uu dhaliyo khasaare kala duwan dagaalka ayaana ka dhacay inta u dhexaysa toga miraale iyo xaabley halkaasoo ciidamada puntland ay weerar ku qaadeen saldhigyo kooxda daacish ay ku lahaayeen halkaasi sida wararka la helayo ay sheegayaan wararka ayaa waxaay intaa ku darayaan in ciidamada puntland ay dileen xubno ka tirsan daacish islamarkaana kooxdaasi ee isaga baxday laba fadhiisin ay kaga sugnaayeen goobta uu dagaalka ka dhacay waxaa sidoo kale la sheegay in qaar ka mid ah askarta puntland ay ku dhinteen biyo la tuhunsan yahay in la sumeeyey oo ay ugu tageen goobihii laga qabsaday daacish inkastoo si madax bannaan aan loo xaqiijin karin wararkaasi dagaalkan u dhexeeya ciidamada puntland iyo daacish ayaan imaanaya xilli kooxda daacish ay weli ku dhuumaalaysanayaan buuraha calmiskaad oo ay bilaabeen weeraro cusub ay ku hayaan dadka reemiyiga ah puntland ayaa hore u sheegtay inay ka go'an tahay soo abjaridda kooxda daacish welina ay ku harsan yihiin buuraha calmiskaad waxaana ka socda howlgallo xooggan oo ka dhana kooxdaas sidii looga saari lahaa buuraha calmiskaad ee gobolka bari halka aad naga dhegaysanaysaana waa radio jawar markana warka dibadda sidaa lagu soo waramayo milatariga israa'iil ayaa duqeymo xoogan ku garaacay magaalooyinka suuriya gaar ahaan magaala madaxda dalkaasi ee dimashik goobaha israa'iil ay duqaysay waxaa ka mid ah xarunta wasaaradda difaaca suuriya iyo xarunta madaxtooyada dalkaasi ciidan milatari ayaa sheegaya in israa'iil ay isku diyaarisay howlgala milatari oo muddo socon doono kaasi oo ay ka fulinayso magaalooyinka dalka suuriya xiisada israa'iil iyo suuriya ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii ay bilowdeen dagaalo u dhexeeya ciidamada suuriya iyo maleeshiya kasoo jeeda bulshada loo yaqaano druus kuwaas oo ku dagaalamay suweyda oo dhacda koonfurta dalkaasi akhyaartan dhegeysanaysa ee warwixii dalka iyo dibadda caawa na soo gaaray waa naga intaa cidduu warka yaga seeganaa wax dib ugu daalacan karana barta aan facebook ku leenahay radio jowhar sidaas iyo nabadgelyo